waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ereer suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo soo xoliba halkan aad ka dhegeysataan wargeysada kala daily nation the standard saaka waxyaalaha fara badan oo xasaasa ay wargeysada kala qorayeen saaka warqadaha jaamacadaha oo iminkan noqdeen kuwa markaasi waa dabcan shakhsiyaadka xilalka kala duwan u tartamaya kuwa qaarkood aansan haysanin kuwa qaarkoodna ay haystaan kuwa been ah ama been abuur ah ama fek waxaa loo yaqaana dhegeystayaal guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyadoo markaasi waa sanadyadii hore sanadyadan way kaga duwantah ama sanadka way kaga duwantah ayaa laleeyahay weji hore leh iyo weliba asxaab aad u tiro badan oo markaas u hanqaaltaagayo kuraasta kala duwan ee weliba qeybta markaasi baraafsaabnimada qaar ee iminkan weli aan loo kala cadaynin halka qaarna iminka warqadahooda laga cuseen si deg deg inay ku soo saaraan waqtiyo markaasi kala duwan la siiyey waxaa wargeeska saaka halkan uu qorayaa digrii bat dabcan dagaalanka markaasi lagula jiray warqadaha shahaadiga digriiga jaamacadaha halka wargeeska saaka wuxuu qoray janson sakaja warqadihiisa digriiga ee team universities bing contester leeyahay dabcan uu doonaya warqadaasi shahaadiga inuu kaga tartamo isagoo doonaya inuu ugu tartamo qeybta digriiga laakiin taasi iminkan guddiga doorashooyinka xududaha i b c way ka cudur daarteen waxay markaasi ka dalbanayaan in si deg deg ah markaas warqadaha iyo weliba qoraalo jaamacadda uu doonayo inuu si deg deg a kala imaado halka uu sheegay horaan ayay markaas iclaamisay in warqadaha cid weliba ugu hanqaltaagayso kuraasta haddii jaamacadaha gudaha dabcan waa jaamacadaha dibadda ay kasoo akhriseen warqada ay la imaadaan oo caddaynayso in halkaas arday ka ahaa laakiin guddiga doorashooyinka xududaha i b c waxay markaas macluumaad ka heleen jaamacadda nairobi university taasoo sheegtay in weli uu arday yahay johnson sagaja waa sanadka waa senatarka nairobi imikan halka haddana u hortaagan xilka gabarnimada ee countiga nairobi sagaaja ku sooda xisbiga kenya kwanza ama hisbeysiga kenya kwanza ayaa iminkan markaasi qabsanaya racfaan oo markaas kaga doonayo ama kaga duulayo maxkamadda si ay guddiga doorashooyinka xududaha i b c u ogolaato inuu u tartamo isla sidoo kale clefos malala waa ninka markaas asagana senatarka ka ah countiga kakameega dhegeystayaal dabcan clefos malala waxa asagana markaasi dabcan uu wajahaya su-aalo fara badan ku saabsan jaamacadda u s a u warqada markaasuu ka qaaday shahaadigiisa weliba iskuulka sare ee ama iskuulka secondariga halku ka baxay ee warqada shahaadiga k c a c uu ka wato taasoo iminkan ayada dood iyo hadalheyn fara badan la gelinayo iyo waxaa markaas la doonaya in la ogaado asagana waxbarashadiisa sida ay halkaas ku gaartay iyo sidoo kale in ay markaasi been abuur yihiin horaan ayaa markaasi guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay ku haysteen warqadaha shahaadiga iyo weliba xilka markaas u tartamaya ugu sare ee gabarnimada dhegeystalee countiga sida wargeeska saaka uu halkan qorayo granson samboja waa gabana ninka iminkan ah dhegeystayaal asagana maxkamadda ayaa la dagaalamaysa warqado markaasi aan sharciga waafaqsaneen oo been abuur ah iyo certificatka ama jaamacadaha ku aadan ayuu asagana samaystay halkaasi oo iminkan asagana uu markaasi la daaladhacayo culeyse dhanka maxkamadda guddiga doorashooyinka xududaha i b c ayuu ka hor dhaqaaqi layahay ama ka hor dhaqaaqi la-yihiin isagoo laga doonaya in cadeymo saxa uu la imaado inuu arday uu jaamacadaasi ka ahaa ama jaamacadaha warqadda iyo weliba markuu galay qalinjibiskiisa waxaasoo dhan ayaa lagu xujiyey laakiin waa gabanaha iminkan xilkiisa usii dhammaanay samboja waxaana samboja iminkan culaysyo fara badan asagana dareemaya asagana wuxuu mar kale doonayaa in xilka gabarnimada uu qabto laakiin weli afka ayuu gacanta saare u saaran tahay oo wuxuu leeyahay ma lagaa hordhaqaaqi doona simbarati wuxuu asagana markaasi leeyahay waxaan ka bogay jaamacadda jaremoga ginga odinga oo waxaan ka qaatay dabcan uu leeyahay shahaadiga digriiga oo hadda wax iga hortaagan ma lahan waa mid markaasi caddayn ah laakiin taasi way ka dhaadhici laadahay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c balse waxaa loo baahan yahay wix cadeyma ah iyadoo ay noqotay wadanka dabcan in warqadaha shahaadiga been abuurta ay badatay in la samayso ama la hagaajisto ayaa haddana waxay doonayaan in xilalka kala duwan ay u qabtaan waana sida markaasi iminkan guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa iminkan ay horkacayaan sidii lagu ciribtiri lahaa sidoo kale looga saari lahaa shakhsiyaadka been abuurka marka hore la soo baxaya sida qaar wargeyska saaka halkan uu ku qoray wargeyska kale daily nation isaga wuxuu tilmaamay leeyahay waa halka mar hore musuq maasuqa ka soo bilaabatay ayaa haddana musuqmaasuq kusii gelaysa dabcan waa hadal markaasi macno fara badan leh qofkii uu shahaadii dhigriika marka hore musuqmaasuq kusoo bilaabay ayaa haddana wuxuu doonaya markaas in xil markaasi ummadda intaasoo milyan ah inuu ku hogaamiyo isweydi adiga mintiki linturi waxaa lagu eedanaya asana warqadda markaasi jaamacadda india university degree uu wato wadanka waa laga baxay iminkan uganda iyo india wadamo kalea la sheegaya aada u tiro badan laakiin minturi linturi waa minti waa mintiki linturi isagana waxaa loo haystaa in warqadiisa fega ah ama warqadda beenta uu jaamacadda uu kaga soo baxay india oo wadanka indiaye ay tahay mid been abuur ah guddiga waxay markaas leeyihiin caddeemo a looga baahanya iyadana waxaana markaasi iminkan asaga uu leeyahay waa mid markaasi shirqool ah uu doonaya in xilkayga liiga hor istaago cid waliba sidee ay doonaysaa laakiin guddiga waxay markaas iminka raadinaysaa caddeemo sax ah markaasi warqadaha shahaadiga ay soo bandhigayaan iyadoo weliba kuwa iminkan qaarna baaritaano ay ku socdaan oo jaamacadaha kala ogaanayo ama laga kala ogaanayo inay kaga soo baxeen inay sax tahay iyo in qalad tahay sagaalka bishan waa sagaalka bisha sideedaad ee agosto ayaa markaasi loo midilsan yahay waxaa markaasi noqon doontaa in dadka asxaabta sanatirada u tartamayo iyo sida kuwa u tartamayo xilalka gabarnimada lagu kala ogaan doono ay tahay waa waxay lagu maha life the matter of life and death dabcan inay kusii jiraan nolosha ama in markaasi ay ku dhamaadaan ama dhimasho ay markaas u kala xilanayaan waxaana dhammaantood ay markaasi doonaya in ay lagu kala xaqiijiyo the clear front runners dabka mar dabcan asxaabta wejiyada hore ama waafooda hore markaasi kaga jira inay xilkaas u tartamaan laakiin the small issues waxyaalo yaryar oo keliya lagu haystaa sida been abuurka warqadaha ay soo haysteen oo ay ku tilmaamayso tan ugu yar oo markaas been abuurta isticmaalayaan waxay doonayaan in markaas warqadaha dabcan warqadaha su-aalaha laga weydiiyo questionable academic papers ama warqadaha waxbarashadooda ay halka aynay sax tahay tani ayaa hadda k dabcan i b c u taallaa maanta bal waxay markaasi ka oran doonto iyo markaas dadka in loo ogolaan doono inay xelkooda ay sii wataan ama in ay markaasi loo cafiyo ama iska xilkooda ay sii wataan ama in loo diido ayaa la kala cadeyn doonaa sida wargeyska saaka halka uu qorayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta shalay wuxuu furay macadka markaasi shaybaarada ay wadanka ee qeybta markaasi forensiga dembiyada kala duwan ee wadanka laga galo iyadoo horaan wadanka south africa loo aadi jiray hadda waxaa laga furay qeybta xarunta dhexe ee waxda dambe baarista dalka waxaa ka qeybgalay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo gabadha markaasi garsoorka maxkamadda waa maxkamadda wadanka ee maada koome iyo wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi iyo sidoo kale nuur gabow dabcan waa ninka markaasi taliyaha ku-xigeenka ciidamada booliiska ama ebida dhegeysteel iyo sidoo kale ambaanduulaha ciidamada booliiska ayaa ka qeyb galeen qeybtaasi waxaa madaxweynaha kenyatta oo markaasi dabcan waxda dambe baarista dalka d c i da qeybta kiyaambuu shalay ku daafuray kuna sheegay in markaas ay tahay mid markaasi horsocday tahay loona baahneyn loo baahnan doonin in wadamo kale wax lagu soo baaro iyadoo lagu baari doono kiisaska kala duwan sida kan argagixisada kiisaska daroogada kiisaska ku aadan kufsiga kufsiga hablaha sidoo kale waxaa ku aadan hubsida markaasi waxa cyber crime loo yaqaano kombyuuterada kuwa dhacaan waxaa sidoo kale lagu baari doonaa shaqs weliba oo dembi weliba galay oo farihiisa ama dhiigiisa ama dhacaankiisa iyo weliba waxyaalo fara badan loo qaadi jiray wadamo kale halkaas loogu soo baari jiray hadda waxay noqonaysaa tan east africa ay heli doonaan shaybaaro casri ah oo markaas qalabyada dhammaystiran ee shalay madaxweynaha dalka ku dhahfuray shaybaarka caalamiga ee dagaalanka dembiyada ee forensic laboratory halkaas shaybaarkaasi wax walba guddiga raalli hadda waa ciidamada dambi baarisa u fududeyn doonto u soo saari doonto in dabcan dembiyada kala duwan looga gudbi karo loona fududaan doonto in dembiyada si deg deg ah markaas lagu soo saaro iyadoosan waqti ay qaadanayn waa sida wargeeska saaka uu qorayo wargeeska wuxuu halkan sidoo kale ka faahfaahinayaa sida ay dowladda markaasi uga go-an tahay in ay dembiyada ku yaraadaan iyadoo sii badatay oo dembiyada sida argagixisada iyo kuwa dhaca kombyuuterada cybercram kuwa ayagana markaasi u dhaca jabsada kombyuuterada kuwa ayagana gafafka kala duwan ee kufsiga geysta ayaa ka mid ah kuwa markaasi wargeeska saaka uu halkan ku qoray boggiisa toddobaad waxaana shaybaarka caalamiga xaruntiisa dhexe laga dhisay iyadoo ay takhasus gooni ah markaas ay tababaro kala duwan ay usoo qaateen sidii dhacanada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan si deg deg ah loogu soo saari karo laguna bartilmaamaysan karo shakhsiyaadka falalka kala duwan ee amnidarada ee waddanka ka geysanaya iyo guud ahaan east africa sida wargeyska saako halka boggiisa toddobaad uu ku qorayo wargeyska the daily nation waa hagaag weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta bal qaybtan iminkan ayadana waxay kaga duwan tahay gabar fasalka afaraad ee form for secondary akhrisanaysay form for saluuns a leeyahay waxaa markaasi la sheegayaa in ay ciidamada qaybta naakuru iminkan waa ay markaasi toogteen gabadhan waalidiinteeda oo iminkan u cabanaya sidoo kalena raasanaya cadaalad gabadhaas ardayada iskuulka sare ee dhiganaysay oo markaas ciidamada booliiska ay toogteen kuwaasoo raacdaysanaya ama fiijinaya ama ay daba socdeen ama ay ku daba jireen kuwa burcad ah ayaa waxaa markaasi lagu furay gabadhan xabad sida waaliska qoyska ay sheegayaan gabadhaas markaasi xarun saaluun ah ka sugnayd ama kaga soo baxaysay sidoo kalena ballan laheyd ayaa markaasi ku dhacday xabadda ciidamada wadanka ama ciidamada booliiska sida wargeyska saaga boggiisa tobanaad uu markaasi qorayo ciidamada ayaa markaasi la sheegaya wargeyska sida laga soo xiginayo inay ku daba jireen kuwa burcad ah oo halkaasi qowlisata ama dhibaato ka waday laakiin waxay si kelisaa xabadda iswiliisweydaarsanaya ku dhacday qoyska gabadhaasi iminkan ay doonayaan in dowladda arinta soo farageliso kadibna ay magdhow siiso sida ay dalbanayaan laakiin waxay raasanayeen cadaaladda saxda ah ee gabadhooda qaabka lagu dilay iyo siday xabadda markaas ciidamada booliska uga fakatay waa qeybta markaasi countiga nakuru ee arinta markaasi shalay ka dhacday sida wargeyska bogiisa tobnaad saakuu qorayo haddaba waxaa markaas iminka war farxadle usoo baxaysa macalimiinta wadanka kuwa markaasi da-d ah kuwa markaasi takhasuska goonida markaasi leh iminkan waxaa guddiga shaqaaleysiinta ee dalka waa guddiga shaqaaleysiinta macalimiinta t a c iminkan u ballan qaaday in markaasi loo fiirin doono in naxariisna wax badan loogu qaban doono sida wargeyska saakuu qoray halkan kenya national teachers waxay markaas iminkan soo saareysaa guddiyo gurubyo ah markaasi waxa kaga qaban doonto sidoo kale loo kordhin doono lacagaha kumanaan macalimiin ah oo markaas takhasuska damcan takhasusyada kala duwan ee waxbarashada heer sare ka gaaray kana soo shaqeeyay in waqti ah ayaa iminka loo ballan qaadayaa in la promote garan doono mise la abaalmarin doono ama lacagaha mishaaraadka loo gelin doono sida wargeyska saaka halka uu qorayo kadib markii waaxdan ay u gudbiyeen waaxda qaran kuwa markaas xeerdejiyaasha wadanka baarlamaanka ayaa halkan waxaa markaas leeyahay inay horaan laga gudbiyey petition ama laga soo horjeedo arrintan laakiin mr matwa omolo oo markaas warbaahinta la hashay ayaa ku sheegtay in kenya national tisher group ay markaas arrintan ay baarlamaanka ay kaga soo horjeedeen qaabka t a c ay markaas u promoodgarayso mise qaabkay wax u siiso macalimiinta halkan ayaa markaasi qofka looga codsanayaa inuu haysto warqadaha diblomaga warqadaha jaamacadaha ee digriga iyo sidoo kale masterka ama sidoo kale b h d digree inta waqtiga markaasu ku jiray yaabaha rasmiga soo baxayaan ama laga sugayo baarlamaanka labiyo tobnaad markaasi ugu dambeysa in ay markaas recommendation ama recommended ay ka bixiyaan guddiga macalimiinta dalka si loo sii wado dabcan loogu aqoonsanaya in lacagaha lagu kordhiyo sidoo kalena lagu boorinayo macalimiinta dhiirigelin oo u noqonayso in mishaaraadka loo kordhiyo waa kuwa markaas muddo soo shaqeynaya sidoo kalena takhasuska kala duwan ay haystaan halkan wargeyska saaka macluumaad iyo faahfaahin uu kaga bixinaya sida wargeyska boggiisa uu saaka qeybtiisa dambe u kaga qorayo waxaa leeyahay higher qualification dadka markaas haysta higher qualification ama sida digriga ama masterka ama b h d ga ayaa markaas iminkan ka fadiyeysan doonaa fursadahaasi waa sida wargeyska saaka uu qorayo lagana soo xigtay guddiga shaqaaleysiinta ee dalka m k dabcan teachers union service kuwa loo yaqaano sida wargeyska uu halkan ku qorayo waa tahay bal iminkan aan fiirino dabcan waxaa wargeyska uu saaka qeybihiisa kala duwan isagana bal uu qorayaa arrimaha ku saabsan raila project dabcan round one win ayaa laleeyahay survival grow dabcan waxaa leeyahay wejiga koowaad iminka raila qorshihiisa ayaa wejiga koowaad guulaysaday halka sii kordhayso dabcan mucaar dabcan waa dabcan si kordhaashuhu ama waxa ku aadan inuu cirka galo waxaa loola jeeda dabcan dabcan waa sida qaabka wargeyska u dhigaye loola jeeda inuu kordho koritaankiisna ay baraha bulshada ama ay qabsato hadalheyntiisa sida wargeyska boggiisa lixaasaaka uu ku qorayo hadaba maxay kaga dhigan tahay leeyahay tan markii hindisihiisa soo dabcan uu soo kor saaray ilaa iyo tobanka qodob oo ka mid ahaa arrimo ay wadanka xasaasiyad ka keenayso weliba halkubeegyada uu kaga dhiganayo sida baba keya iyo arrimaha jaamacadaha kolejyada sekondariyada kuwaasoo free noqonayaan kaunti weliba yeelanaya dhegeystayaal warshad wax soo saar ah arrintan ayaa hadda markaas iminkan ku keenaysa in projectiisa ama arrimihiisa higsiga wejiga koowaad iminkan ay guuleysanayaan dabcan qaabka shacbiyadda ayaa loola hadlaya halkan sida wargeysku qaab markaas uu kaga hadlayo waa tahay bal dhegeystayaasha iminkan qaadka telefonadan siyo sakaaja waxaa leeyahay now waxaa leeyahay dabcan sakaaja waa inuu markaasu la imaado graduation booklet oo markaasi magaciisa ku qoran iyo sidoo kale halka uu dabcan uu kaga soo baxay jaamacadda sakaaja kosge johnson waxaa isagana leeyahay in isaga uu doonayo in xilka madaxtinoo xilka markaasi gabarnimada uu ka qabto countiga nairobi laakiin guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waxay ka dalbanayaan in warqad halkaas jaamacadda uu sheegaya inuu kala imaado laakiin waxaa qaar kale ay leeyihiin ama laleeyahay jaamacadda ayuu weli arday ka yahay jaamacadda nairobi university sida wargeyska wasaaka qorayo sidoo kale warqad laga soo baxday nairobi university ayaa dhammaan sheegtay inay kala cadeyn doonto kuwa u kala tartamaya xelalka iyo sida kuwa markaasi ku been sheeganaya ama ka been sheeganaya jaamacadda nairobi university kuwaasoo la wadaagi doonto dhammaan waa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iminkan waxay hadalhaynta keli ay noqotay ama ay gashay sanadkan labada kun laba iyo labaatanka wakhtiga kala guurka siyaasadda in markaasi laisku marinla yahay warqadaha shahaadiga ay wataan xildhibaanada siyaasiyiinta kuwa gabaranada kuwa sanatarada iyo wakiilada dumarka kuwaas oo sheegeen in warqadaha meelo kale ay kasoo hagaajistaan balse ay weligood qaarkood aysan gelin fasalada halka qaarna aysan gelin jaamacadaha ay iska samaystaan warqadaha si ay keliya lalkaasi u qabtaan uguna marin habaabiyaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c kaas oo ay sheegeen inay keliya magacyadooda iyo meelo kale ay kasoo hagaajistaan ay ku qaldaan guddiga si keliya markaasi loogu ansixiyo una tartamaan xilkaasi bal iminkan dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan si eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu wax wanaagsan aroori suban in leeyahay qaadka teleefoonadan dhegeystayaasha siinaya saa kastee kusoo kaakicin kuwa beristan maqalka deegaanka iyo hadalhaynta markaas ugu weyn deegaanka qaryada aad ku sugan tahay qaadka telefoonka u horaan fursada siinaya suwax wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaasheeda soo dhi walaal magacaaga waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga rayaanay soo dhowow
uhu
shukran walaal mahadsanid star f m soo dhowow
السلام عليكم يوسف بركت waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu rashiid kumaani soo dhowow وعدوا ولا ولا عاد بل في نبض بل بتوقع ولا الكي ahaya
أول وفعلنا ولا ولا بعد كل واحد بعد كنت وشغلنا ولا بقول ده غير فعلنا لكن ودن كان إنه لا يروح أسير قارتها وجيها من درا إلهي كرخيل amiin soo dhi walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu سعد سلوى سعيد عبد الله يسمى الفجار مسونا soo dhowow saciidow نولا مكوبريتنا الحمد لله uhu وهو البعض كويس إن شاء الله سبحانه وتعالى وتقدرين uhu وانت برقيسي سفعنا نوقع عليكم إن شاء الله تشعنا هو بغنى uhu مغل كده عودة مسكسي من عندك هذين برأس كسي عسد إيه ورقلان بأن الله ركو على شاقة uhu مركو هنلي ننكي لوهل ورقد أن أمر هاولو حكم هنلي ويران طبعا سنة حرقة aada iyo aad مركان دمان دي سيالكو هنلي هاي سواح الخير ساعد بين برشقين وانا shukran aad waad umahadsan tahay saaxiib dhegeystayaasi umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhow walaal magacaaga ألو السلام عليكم ورحمة الله waalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhowow يوسف بكرو صباح وناكسن أن تليه هاي يشتيال كبا haya الحمد لله إلهي ما اللي أنت أقوله نود بعد ترتاح uhu
dhibaato hadda ma aana maqlay intii codkaanayga ama isla hadalnay uhu ilaahay deo iska deganayay uhu caruurta iskuullada waa aadeen marka alxamdulilah ilaahay ma hadla hadalaha iga ugu weyn waxaa weyniyo waxoogaa mucujisaan arkayna odayaal iyo dhalin iyo gafani waa hadda shanta sano xilli waa wili hebel hebelgaadaan qore hebel adna waa kuu qore hebelkan marka wixii shan sanadada ah Mm.
wakti oo dham hadda waa mayaaban intuu lacagtaa ka keeni doono iyo budgetkaas haye marka hadalaad weynkaas hadda dadka mucjisaad noqotay oo marka wallaahi waa la yaabana marka isbitaaladana daawo male biyo male dadkina wuxuu leeyahy kudii kaale waa inay shaqaaleyna kuraha dhiisiyo
aada iyo aad dowladii ba isku daba dhamaatay budget waa la buuyey lacag intaa looga keeni doona dadka waa yaabana marka hadalaag weyni gaara maanta kaas walaal salaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay n n maxamuud daahir dhaqane xigaa kale qadka telefoonka siinaya soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakada waan ku salaam walaal waan kaa qaad walaal magacaaga cabdi cabdullaahi qoone cabdi cabdullaahi qooni halkee
qoone meel dhiirahaan joogna walaal balanbala aahey soo dhowow waan dhowya walaal nabad baan ku barna alxamdulilah intuu qadkaani uu gaaro waa la fiican ilaahay mahadin dhib maana maqlin nabad baan ku barna mudlin maana maqlin haa waan iska fiicannahay alxamdulilah nabad baa lagu beriyaa saaka isguulka qoone aad baa mashquul oga taagan yahay maxaa jira
maxaa jira ardayda xalay dhaanta iyo iyo ilaahay masaata bilaayo meesha kaabeen soo arada kamuu dhicin maxaba arday iyo hambeen iska galay waxaan iska galay xalay bay dhaanta u walaakaceen kadibna kadib saaka dee faal baa dha waxbaa ka dhacay saaka macalinka waa la keri waayey gaalka ahaa oo muxuu dhe marka waxay eh, ardayga soo geli ma lahan waa lasoo dahay miya aa maya lama soo dahin saaka ege saa u tageenba maxaa la yidhi waxa iskuolka tagay ma jiro marka ma boodhin baa iskuulka A- a- maya bodin ma waa primary haye ilinka u taagay saaka baa ushaa caddaa ku noqotay haye
dhibkaa dhibkoobad ma qabno waan barna walaalo si kale mahadi nabad baan ku barna la shaqeeya macalimiinta la shaqeeya macalimiinta reeqoone insha yaa tahay xigaa kale qadka telefoonkan siina star fm Alo, soo dhowo asalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yusuf waa ku salaama bashi xaaji xagar beere bashka waan kaa qaaday saaxiib soo dhowow hadhow walaal macna alxamdulilah adi iyo dhegeystayaasha aad baan ii salaamay aha
ilaahay nabadda nagu soo kaasiyo intaa ka warqabna alxamdulilah saaka xoogaa dhaxandhaxan oo ka jirta xagaayadu halkee
xagar beere hagadheer haye aa marka alxamdulilah aad baan loo fiican jawi waa macaan yahay waxaan leeyahay waqtigaa nii wacan insha allah aad maalinkaba adma shukran bashka star f m soo dhowow
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
من القالي يا أجان كل كلام يا ريري وناي aro lamid ah bintiyan filayaa
ما شاء الله ما شاء الله العب فريق عصمات يا أجمل أوكي أنت جناح كذا ما شاء الله بالكثير كذا كنا استقلال بالكثير أوكي أحتاج لبوق أما كل من الإنجليز الله waan ku maqlayaa binti
بريان دغح لي بلا أنت كنت تسأل سبحانه وتعالى أمد مسمع الله صور هذا إنجليز مطور بعد جاب قحوتي ما اللي يشتغل على اللائم
oo maxaa iyo xumaa ka jirta maadaama wajiilaan miya ma aqaan xagaayna lagu diro moog biila-aan ba'san unbaa ku jirta xeryaadhadhaas Ah, alle subxaana watacaala aan soo waraabiyo walaalkeen maxamed daahir faqan waxaan leeyahay aroorti wanaagsan badan insha allah aroorta ku wacan aad baad u mahadsan tahay maxamuud daahir dhaqne aruuri wanaagsan baa lagu leeyahay wuu maqlayaan filayaa aad iyo aad star f m soo dhow aan ka xumaa qadku dhegeystaas ku raagay warkii aad maqli doontaan muscab ismaaciil isdeed iyo subaxnimo laakiin hal dhegeysta qadka telefoonkan siiyo walaal soo dhow waan ku salaamaya السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
أولا معنا أبانا وضع aabbaha nabadda soo dhowow
بريو حالة الجوي alxamdulilah aad baan u fiicannahay see tahay قلت عبد إسماعيل صحيان لما أغلي muscab ismaaciil warku ku ahrin doonaa
ها إن شاء الله إن شاء الله وفي عنا الحمد لله قاعد عندك عن كبوة بالسنة haye برواقة وين وضع برواقة إلهي بهم هذه شكر له haye
لا قال الإسلام ضمانا وحن ليه هيدي سبح ونكسن خير بان أكون رجينا بإذن الله تعالى
aad iyo aad shukran aabbaha nabadda أنا اللي أقضي.
aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi araba idaacadda star fm la xiriiro n fikirkiisa aragtidiisa kaga dhibto shukran baan leeyahay wuu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal ani cabdullaahi maxamed cali mooye haye cabdullaahi
buule eftin baan kasoo hadlaya ya
buule eftin baan kasoo hadlaya haye
marka hadda warqadaha hadda waxaad gaasishaysiin waa maqlaye mhm
yani aqlibeyda muxuu ahaan lahaa ninka lagu helo mhm toban sano oo xirig waxbana ma qabtaan qaayamiin waaye haye
haa aad baad mahadsan tahay shukran aay shukran waa tahay dhegeystayaasha saaka ay wax xukminayaan aad bay umahadsan yihiin ahlan wasahlan wamaraxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysaneysaan taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha juun ama bisha lixaad ee sanadda labada kun laba iyo labaatanka kusoo dhawaada arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada maalinta weliba talaada idaacadda star f m aad ka dhegaysataan isbuuciba hal mar kana soo xigana warba dabcan hay-adaha kala duwan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda beeraha ee faw hay-adda caafimaadka w h o hay-adaha qaxootiyada new ncr iyo dhammaan ho- hay-adaha markaasi maxalliga ee ka howlgala guud ahaan caalamka weliba meelaha markaasi dhibaatooyinka ay ka jiraan ee qaxootiyada oh ay ku badan yihiin barnaamijka waxaa aalab aynila socodsiya anigoo ah yuusuf bakat haddii markaasi fursad aan u helana dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaan fursad u siinaa si ay uga qayb qaataan qodobka dooda halkaas aan ka soo dhex saarna dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaanay leenahay waxaad maqli doontaan dhegeystayaal mid ka mid ah qoysaska ee dabcan argagaxa leh ee markaasi ku saabsan aba- dabcan abaarta soomaaliya ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale isla fiirin doonaa dhegeystayaal qorshaha nidaaminta iyo weliba qaabka markaasi ay uga falceliso lacagaha markaasi lagu caabiyo dadka dhibaataysan ka soo bilowta sanadii labada kun koob iyo labaatanka iyo sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaa lihi markaasi u qabsamay unisom iyo tiro markaasi kenyaan ah oo markaasi abaaraha iyagana ay aada u saameeyeen warbixin ay soo saartay hay-adda markaasi n d m a qodobadaasi ayaa maqli doontaan hadduu ee baharaali ka noqda dhegeystayaal intaan qorashaha markaasi qaramada midoobay iyo weliba kajabaal- waa ka jawaab celinta arrimaha bini-aadinimada iyo weliba eh, dhanka abaaraha dhegeystayaal bal aan ku furno mid ka mid ah soomaaliya ayaa noqotay dalka ay sida ugu daran ay saamaysay abaartii ka jirta bariga afrika dadka wajahaya gaajada ayaa tiradooda kordhay boqolkiiba konton iyo laba dhow- doo- oo dabcan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dad badan ayaa barakacay sababaha dabcan sababa daraadooda ee abaartu ay aada halkaas uga dhafatay iyadoo ay xaaladdu ay aada u sii daran tahay coladaha sidoo kalena ay arrimo fara badan ee qaramada midoobay ay ugu aaninayaan dhiba- dhibaatada iyo dagaalada ka socda waddanka ukraine caruurta ayaa walaac markaas ugu daran ee abaartu laga muujinayo ay iminkan qaramada midoobe sheegayaan qaramada midoobe waxay si ka- waxay dabcan ay ka digtay in hal milyan iyo afar boqol oo kun oo caruur ah ay ku sugan soomaaliya ay sanadkan wajihi doonaan nafaqo darro sida tirada warbixinta qaramada midoobe laga soo xigtay lacagta gargaarka ee qaramada midoobay ay dalbatay ilaa iyo hadda waxaa markaasi helay boqolkiiba shan iyo toban oo keliya halka qaarna ay tilmaamayaan in sideed iyo boqo- waa sideed iyo toban boqolkii ilaa iyo labaatan ay soo gaartay lacagtaasi waxay gargaarka u baahan yihiin ee ugu filan intay ee dabcan u tahay dad aan markaasi gaaraynin saddex milyan laakiin tirada u dambeysay ee qaramada midoobey ay soo saartay sida hay-adda beeraha ee faw waxay markaasi tilmaamtay in gargaar gaaraya toddoba dhibic hal milyan oo qof ay u baahan yihiin caqabadaha amniga ee ka taagan deegaanada qaar ayaa usii daraya ama usii daran xaaladaha abaarta maadaama ay adag tahay in markaasi la gaarsiiyo gargaad- gargaarka yar ee markaasi la heli karo haddaba waxay marka waxaa soo baxayaan markaasi sheekooyin laga argagaxo oo markaasi ku saabsan oo ku- dabcan ku saabsan abaarta xilligan ee ka jirta waddanka soomaaliya degmada buur xakaba ee gobolka baay dad ka soo barakacay ayaa lagu ga- dabcan lagu- ku gaaray degmada doolow kuwaasoo ga- qaarkood ay caruurta ay dhexda uga dhinteen intii ay ku jireen socdaalka dheer waxay guud waxaa dabcan ay quud ka dhiganayeen qolfo ay geeda ka direen oo ay si yaryar u jejebinayeen ilkahooda ama afkooda sida warbixinta ugu dambeysa la soo saaray oo warbixinta qaramada midoobay iminkani aada uga walaacsan tahay kagana digayso kuna sheegayso in ay nasiib darro ku noqotay xaabo aadan khayr oo ka mid ah dadka markaasi soo gaara degmada doolow ayaa u sheegtay dabcan warbaahinada sidoo kalena la u xog warantay hay-adda qaramada midoobey intay waddada markaasi ku jireen inay cuneen qolfaha geedaha qof baahan oo cunaya geed inta la riiqay cunaya oo xoolihii ay ka baktiyeen oo shan bilood lix bilood oo cunto arkin waana baahida markaasi keentay in ay geedaha dadka ku jees- dabcan ay cunaan ay ka dabeefiiqdaan waxaa ay intaasi ku dartay in ay soo socdeen oo ay ku noolaayeen geedaha oo ay geedaha ay cunayeen inta ay waddadan ku soo jireen geed ayaan soo dabcan soo xool dabcan soo xoolay oo kadibna waxaan burburiyey dabka ayaan marina dabcan dabka ayaan marinayaa biyo ayaan dabcan waxay leedahay ayaan ka waxaan ayaan ku darayaa koobka ayaan ku shubanayaa intaasi ayaan ku soo luudayaa ayay leedahay ibraahim xasan isaaq dhankiisa wuxuu sheegaya isagana in dhibaatada badan oo ay soo maray a- dabcan ay soo mareen islamarkaana ay ku soo jiid mareen cunida qofaha ama qor- dabcan waa- waa qofaha geedaha ama qolfaha geedaha waxay sahashay in markaasi aan ka digannahay ama dacan ka dhigannahay dad xayawaamo ah duurku jir ah laakiin dhibaatadaasi ma ayn xabo inaan markaasi xoolo aan nahay laakiin waa dhibaatada iyo culaysyada iyo baahida iyo kulaalka noo geystay in markaasi aan afkeenna keli wax ku qabanno si dhacaanka keli caru dabcan caloosheenna ugu dhaco dad aad u badan oo markaasi ka barakacay gudaha soomaaliya qaramada midoobey waxay sheegtay in abaartu ay aad u saamey sababtay in ka badan ilaa iyo toddoba boqol konton iyo kun waa toddoba boqol konton kun oo qof oo ay ku barakaceen intii bishii oktoobar ilaa iyo bilihii markaasi lasoo dhaafay ilaa iyo sanadkan labada kun labiyo labaatanka in dad aad u tirban xoolihii ay ka dhinteen sida warkaas warbixinta qaramada midoobey laga soo xigtay warbaahinta markaasi loo mariyey bal iminkan aan imana dhankan kenya Ah, tirada dalka ama tirada dadka markaasi wajahayaan gaajada abaarta awgeed dalka ayaa kor us- u kacday afar dhibic afar milyan bishii juun halka ay ahayd saddex dhibic shan milyan bishii may maamulka qaran ee maareynta abaaraha n d m a ayaa ku sheegtay in warbixin qiimeyn ah oo ay soo saareen hay-adaha dowladda waxay xustay in xaaladaha abaartu ay sii xumaanayso iyadoo dadka ugu badan ee markaasi saamaysay abaartu ay ku sugan yihiin sagaal iyo toban ka mid ah saddex iyo labaatanka gobol ee kenya iyo weliba dhul umanaha ah ee asalka loo yaqaano lix ka mid ah ee dabcan ku- waa kawntiyada ee dhibaatadu saamaysay ee kala ah laikibia mandheera marsabit wajeer isyelo samburu ayaa ku jira xaalad markaasi abaareed oo xoog leh sida ay sheegtay hay-adaha markaasi ama hay-adda n d m a dhinaca kale saddex iyo toban qo- gobol oo ay ka mid ay dabcan ay ku jirto kilifi turkana west pokot meru waqooyiga bari ee kenya ee garisa kajiado kitoyi taita taveta tarakanisi Taraniv- waa tanariva ayaa markaasi ku jiraan marxalad abaareed oo aada u baahan in markaasi lasoo farigeliyo sidoo kalena fajac ku keeni karta haddii aan waxba laga qaban sida warbixinta hay-adda qaram- waa hay-adda markaas n d m a ku sheegtay in ka badan hal milyan waa dabcan nafaqo xumo ba-aan ayaa sidoo kale laga soo sheegaya gobolada oo dhan iyadoo sagaal boqol afartan laba kun oo carruur ah ay da-dooda u dhexayso sh- lix ilaa iyo konton iyo sagaal bilood ay haysato nafaqo xumo ba-aan iyo boqol soddon iyo afar kun oo xaaladood oo haween uur leh ayaa maanaas nuujin ah ayaa haysato nafaqo darro oo ba-aan oo u baahan daaweyn in ka badan hal milyan oo xoolo ah oo ay isugu jiraan geel lo iyo ari ayaa ku dhintay abaaraha gobolka dalka kenya ka jira iyadoo markaas hay-addu ay ka digtay in dhimashadu ay ka hor dabcan kor u kacdo iyadoo xaaladdu abaartu ay ka sii darayso malaayiin qof oo ku nool geeska afrika ayaa wajahaya gaajo iyo dhimasho sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw waa sida laga soo xigtay in ka badan hal milyan oo xoolo ah oo iskugu jira geel lo ari iyo eh, dabcan ayaa ku dhintay abaaraha gobolka dalka kenya ka jira iyadoo hay-aduhu ay ka digtay in dhimashadu ay kor u kaci karto xoolaha ay kaga dhammaan dadka xoolodhaqatada ee gobolka waqooyi bari malaayiin qof oo ku nool geeska afrika ayaa wajahaysa gaajo iyo dhimasho sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw ururka oo ah urur goboleedka igad hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan cunnada adduunka w f b digniin us- dabcan digniinta ugu horeysa ee macluusha waxaana dalalka ugu daran ay ka jiraan abaartu ay tahay kenya soomaaliya iyo etoobiya waa tahay weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal gowrowna warkii sagaalkii subaxnimo ayaad maqli doontaan hadduu eebah raali ka noqdo laakiin iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah isbitaalka caalamiga ee qaqaan hosbital lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday isbitaalka bariga iyo bartamaha iyo iminkan kusii fidaya xaruntiisa dhexe waxay ku taallaa Pak- waa dabcan puntland wuxuuna daaweeyaa sida xanuunad- waa xanuun- xanuun- waa bukaanada- waa bukaan socodka bukaan jiifka wuxuu ku sifadaa waddamada kenya uganda aqaqan iminkan waxaa ka go-an sidii uu dabiibi lahaa u daaweyn lahaa she- sidoo kalena shaybaarradii iyo mashiinadii ugu dambeysay dadka uu adeegsan lahaa bukaanada xanuunsan waxaa sidoo kale uu soo diyaariyey ilaa iyo boqol iyo labaatan oo dhakhaatiirka kuwa special doctor loo yaqaano kuwaasoo kaalintooda doorkooda doonaya inay ka qaataan ama ka ciyaaraan dadka bukaanka la ildaran sida xanuunada kala duwan ay kusoo takhasuseen ay ka mid yihiin gynecologiska xanuunada dumarka xanuunada maqaarka ka macaanka kan sokorta keliyaha maqaarka xanuunada qalliinka u baahan ilkaha xanuun weliba oo qofka weliba la dhibaataysan iyo weliba qalliinadii kuwa maskaxda iyo kan guudba waxay dabcan u adeegsanaysaa isbitaalka aqoqaan hosbital shaybaaradii ugu dambeysay casrigaha iyo agabyadii mashiinadii qofka lu- bukaanka lagu soo saaraya xanuun- xanuunka iyo halkuu ka dhibaataysan yahay halka laga hayo iyo xanuunkiisa sida uu qofka ugu batay haddii horaan socdaallo fara badan lacagaa fara badan qarashaad fara badan saxmad fara badan aad geli jirtay iminka maanta xaafadii silii aqaqaan lagaaga furay adigoo socdaallo fara badan aad gelayn mashquul aad gelayn lacag qiimahana sidoo kale ay aad kugu yaraanayso waxaan ku leenahay maanta ka faa'iidayso aqaqaan hospital xaafadiisa islii islii outreach medical center kuwaasoo wax walba kaaga haqabtiri doona baahida faraha badan ee caafimaad eed aa qabto islii outreach medical center waxaa kala xiriiri kartaa haddii aad ballan u baahan tahay lambarka eber lambarkan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaasaa si toosa kala xiriiri kartaa oo sidoo kale ballan ay lagu qaban karaa ama lagu qabanayaa si aad dhakhtarka iyo xanuunkaada markaasi aad uga xog waranto ugu sheegto kadibna wax uu ka uu kaa oran karo ama uu kaa oran doono markii aad ballan aad la qabsato dhakhtarka xaafadda islii islii outreach medical center dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan baa inay leenahay meel walba inaga dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal gabagabadii eh, dabcan waxaan soo gaarnay qaybtii markaas warka dhegeystayaasha aan siin lahayn laakiin mar kale aan dib ugu bil- u milicsano eh, arrimaha gargaarka iyo biniaadanimada intii warka la gaarin daqiiqadaha yara kooban ay noo soo hartay tirada ayaa markaasi kenya iminkan n d m a ee warbixin ay ka soo saartay ku sheegtay in sare usii kacday abaaraha gobolka waqooyi bari dalka kenya horaan waxay ku tilmaamtay soddon boqolkiiba so- dabcan bo- tiradii dadka tirada markaasi horaan u diiwaangashaneed ee abaaruhu aad ku saameeyeen halkan sibirro markaasi indhaha ay san qaban karin gaajo dhibaato kuleelo fara badan iyo abaaro ayaa sidoo kale warbixinta sawirada ay soo qaadanaya arka indhihii qabanayaan dhegeystayaal horaan waxay diiwaangelisay tirada sad- oo dhi- saddex dhibic shan milyan oo bishii may ahayd laakiin tiradan ama sannadan way sii dhaaftay ilaa iyo ku- hal- afar dhibic ah, waa afar dhibic hal milyan oo bishan juun oo keli ah ayaa waxaa leeyahay waxaa ku darsameen ilaa iyo lix boqol oo dabcan tirada ugu badaneed ee abaartu aad ku saamaysay maamulka qaran ee maareynta abaaruhu n d m a ayaa ku sheegay warbixintan qiimeynta ah ay soo saareen kadib in indheen fara badan iyo weliba dabagal fara badan ay ku ogaadeen iyadoo socdaallo fara badan ku mareeyay meelaha goobaha abaaruhu ay ka jiraan iyo sidoo kale dhulka oomanaha kadibna waxaa indhahooda soo qabteen ilaa iyo sagaal iyo- dabcan sagaal iyo toban ka mid ah saddex iyo labaatan gobol ee kenya iyo weliba dhul oomanaha ee asalka loo yaqaano in ay abaartu aada u saameysay ee sidoo kale ay iminkan qa- dabcan qo- looga doonaya ama looga doonaya in dowladda si deg dega uga falceliso inta inta tirada aysan sii kordhin lix ka mid ah koontiyada ee abaartu saameysay ee kala ah laikipia mandera marsabit wajaari sioley samburu ayaa ku jira xaalad abaareed oo xoog leh ama aada u xun sida ay sheegtay hay-adda n d m a waxay sheegtay in abaaruhu meelaha marxaladaha dhibaatada laikipia mandera marsabit wajeer isiolo samburu ay dad xoolo dhaqatay u aadka ugu badan yihiin uguna tirada badan ee xoolahooda ee halkaas ay ku dhaqdaan sida ariga lo-da iyo geela waxay sheegaysaa in abaartu ugu dambeysay ee dad far- xoolo fara badan ay ka lahaysay guud ahaan wadanka inkastoo laakiin tirada rasmiga ee soo gudbeen ay ku sheegtay wax kor u dhaafay hal milyan laakiin tirada ay ku sheegtay inay kasii badnaan karto haddii markaasi xoraansii dabagal xoogan la sameeyo dhinaca kale saddex iyo toban gobol oo ay ku jiraan kilifi turkana west pocot meru gaarisa kajiado kitui taita taveta iyo tarakanithi Tur- ee tanariva ayaa markaas ku jira marxalad abaareed oo aada u baahan oo laga la doonayo in markaas dowladda ay soo farigeliso sidoo kalena fajac ku noqon doonto haddii aan maxabo markaasi dowladda aysan ka qaban iyo weliba kawntiyada kuwaasoo loo baahan yahay in dowladaha ama dowladda ay u qondeyso lacag qorsheyn ah wax looga qaban karo laguna badbaadin kara nafafka ama neefaha xoolaha ama dad- xoolaha iyo dadka kuwaasoo u baahan gurmad deg deg ah naafaqo xumo ba-an ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa gobolada oo dhan iyadoo sagaal boqol afartan iyo laba kun oo caruur ah oo ay da-dooda u dhexayso lixda lix ilaa iyo konton iyo sagaal bilood ee ay haysato naafaqo xumo ba-an iyo weliba boqol soddon iyo afar kun oo xaaladood oo haween ah oo uur leh ama naasnuujin ah ay haysato nafaqa darro ba-an oo u baahan daaweyn kuwaasoo lagu tilmaamay inaysan awoodi karin heli karin daryeelka xaalad waa hooyada iyo dhallaankooda ee sidoo kale u baahan nafaqo nafaqadaasi ayaa haddana waxay kusii nool yihiin waxay kusii nool yihiin dhul fog oo miyi ah halkaas abaaruhu ay ka jirto sidoo kale aysan heli karin caano iyo nafaqo oo noloshooda ku maareen karaan in ka badan hal milyan oo xoolo dhaqato ah ama xoolo ah ayaa iskugu jira geel iyo ari iyo lo ayaa ku dhimatay ama ku dhintay abaartu gobolada dalka guud ahaan kenya iyadoo hay-addu ay ka digtay in dhimashadu ay kor u kacdo iyadoo xaalaha xaaladahu abaartu ay kasii darayso laakiin tirada rasmiga ayaa laga yaabaa inay ka badan tahay in abaaruhu intay xoolaha ka laysay dadka iyadoo markaas dig- dabcan riboodkii ama warbixintii oo dhammaystirneen qoobaha dadka aysan soo gudbinin cid waliba xoolaha ama neefka ariga ama geela ama lo-da ka dhimatay aysan soo gudbinin haddana waxay markaasi qaramada midoobey sheegtay in lacagta waa in qaramada midoobey ay sheegtay in xoolahu ay aada u dhammaadeen muddooyinkii ugu dambeysay malaayiin qof oo ku nool geeska afrika ayaa wajahaysa gaajo iyo dhimasho sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada ee beeraha ee faw urur goboleedka igad hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada adduunka w f b digniinta u horeysa ee macluusha waxaana dalalka ay ugu daran ay ka jira abaartu ay tahay kenya soomaaliya etoobiya waan isku soo laaban doonaa waxaa barnaamijka marti inoogu ah dhegeystayaal waa barnaamij kaasoo shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyo maryan bare sarkaalada ka socota shirkada isgaarsiinta ee safaricom saa ka dhegeysan maxaa lagu wadaa M-Pes- mpesa global pay virtual ayaa lagu wadaa dhegeysan visa card maryamo ayaa wax nooga sheegi doonta hadduu ay bahraali ka noqdo hadda maxay tahay muuqaalka dabcan waa een, sooyaalka shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan ay doonayso inay ku tillaabsato teknolojiyada casriga ah ee dunida markaas iminka loogu sii fidayo haddaad u baratay keliya in wadamada agtaada da- jaarka ama dariska ah ama guud ahaan wadanka in lacag mpesa keliya liskaga dir jiray iminkan ama sidoo kale waxyaala qaar iminkan waxaa lagu keenaa in kaarkaada shirkadda isgaarsiinta safaricom ama sidoo kale mpesa aad ku iibsan karto kaararka waxyaalaha kala duwan maryama kama hordhacay maryama inoo sharaxi doontaa howlgalka sida ganacsiyada shakhsiyaadada kala duwan ee caanka ah sidoo kale isbedelada markaas la doonaya in ay ku tillaabsato iyadoo qayb ay ka ah aragtida safaricom ee ah noqoshada shirkad teknolojiyadeed oo ujeedadooda hogsiga ama visionka labada kun iyo shan iyo labaatanka ee teknolojiyada markaas doona- inay- ay doonayso inay ku tillaabsato waxaan sii joogteen waxaan dabcan leeyihin sii joogtayn doonaa in- in hal abuurayaasha aan u raadino hab markaasi ku wanaagsan oo ay ku fududayn karaan sidoo kale ku hor- eh, dabcan ay ku gaari karaan noloshooda ganacsiga nolosha de- dabcan dadkeenna waa sida markaasi shirkadda safaricom ay ku leedahay midka ugu dambeeya ee weliba hal abuuryada waa mpesa global bay virtual visa card iyadoo markaasi loo kaashanayo visa ayay ku leedahay waxaa sidoo kale haysanaa abka mpesa super halkaas oo aan had iyo jeer ah, ku darayno barnaamijyadeeda yaryar oo ay ujeedadooda tahay inaan siino macaamiisheena inay u joogteeyaan adeegyada kala duwan sida ay ku sheegayso one stop shop shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal iminkan waxaa barnaamijka marti noogu ah dhegeystayaal maryamo barre oo markaasi inoo faahfaahin doonto nooqaada dhigan doonto maryamo soo dhowo waan ku salaamaya subax wanaagsan aan ku leeyahay saax wanaagsan yuusuf Een, bal marka hore dhegeystayaasha u sharax waxaad og- ay uga dhigan tahay m pesa global bay virtual visa card waa maxay taasi sideena u shaqeysaa
asalaamu calaykum khiyaarta meel walbaad joogtaan waan ku mahadsantahay yuusuf sida ay iisoo dhibeysay quruxda badan shukran Eh, waa maryan oo ka socota qeybta safaricom oo maanta inkiiga hadleyso mpesa global pay visa card visa card muxuu ka muxuu ka tirsan yahay wuxuu ka tirsan yahay waxaa waaye maxaa la dhahaayo visa card oo mpesadaada ku xiriirsan sababta ay tahay markaad international uga gadanaysa waxyaala aad ugu iibsanayso online-ka aad ka iibsanaysa ma ahin inaad kaarka ama kaarka aad u isticmaasho viisaha oo bangiga ku xiriirsan inaad isticmaasho adoo embesadaada lacag ku jirta ayaad ka isticmaali kartaa oo dharaartii transactionka lagu ogolyahay ay tahay boqol ilaa iyo boqol iyo konton kun ilaa iyo saddex boqoloo kun oo maximumkeeda aad dharaarta aad ku isticmaali karto qeybaha ood k- uga isticmaali karto on- online merchant wax ka mid ah amazona ka jir ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah net- netflix ka jirto waxaa kaloo jirto iyadana ka mid ah ali express ka jirto iyadana
dabcan waa kaararka m pesa sida tusaale oo kale yuusuf waad adeegsanayo shirkadda isgaarsiinta safaricom m pesa qaybteeda wuxuu arkayaa maryamo oo wax meel ku iibinayso wuxuu adeegsan karaa m pesa ha sax saax wa aada iyo aad Een, war waxaa noo sheegtaa waa maxay ah, xa- dabcan xaqiijooyinka ama cusub ee lagu xaqiijinaya m pesa global ah, virtual visa card oo u keenayo qeybta maaliyadda ama qeybta markaasi dhaqaalaha markaas fiirso guud ahaan een, fina- waxaa loo yaqaana financial sector ama dhanka maaliyadda
okay dhanka maaliyadda waxay isku xiraysaa safaricom sta- waxay isku xiraysaa customerka oo localka iyo internationalka isku xiraysaa Mhm.
markaasay tahay sababtay maantada la joogo waxay noqotay wax kasta waxay noqotee waxay noqotee s- smart digital ayay noqotee aada iyo aad maxaa arkaysaa adigoo maanta gurigaada jooga ood ka- kala macbilaadi karta ruux kale oo china ama meel walbay noqoto oo wadanka gudi oo wadanka dacladiisa meel walba ka joogaan aad kala xiriiri karto soo marka waxay horumarinaysaa teknolojiyada maanta oo casriga ay horumarinaysaa marka globalkaas oo ku tusinaysa intaasoo milyan oo merchant oo wadamada oo almost waxaa ahaa- waxaa jira 200 countries oo jirta global Mhm.
oo isku xiraysa soo markaas waxay tusinaysaa in oo horumarka meel fog ay ka gaartay safaricomay tusinaysaa marka waa tahay een, maryamo aad baad umahadsan tahay markaad fiiriso dhanka kale een, qofka haddii uu ma lacaga lagu diraya mise keli waxaa lagu iibsanaya dadka bal u kala sharax ma lacag baa la diraya mise wax baa lagu iibsanaya lacagta hadda m pesa sh- qaybta ay soo saarayso ee bay global okay haddii aan u gudagalno sababta qaybta waxaan ka geliyay examplekaan ka geliyay maanta camal waxaa kugu jira abka la dhahayo la tuseemaye waxaa la dhahayo cali express cali express marka aad gasho oo wax ka iibsanayso international aad ka iibsanayso maybe waxaa dhici karta ruux kale oo meel kale kaa jiro oo wax aad ka iibsan rabta inaad ka qaata rabta marka aad ka iibsanayso cali expresskaas paymentka marka qaybta paymentka la gaaro wuxuu ku weydiin embes waxaad ku bixinaysaa kaar aa ku bixina kuley marka kaarkaas xageed ka keenaysa marka maadaameysan adig kaarka aad haysanin ama eh, viisahaas aadan qabin kaarkaad waxaad ka helaysaa qaybta mpesa global payga aad ka helaysaa sababto ay tahay mpesa plo- global pay marka activationka aad subiso gasho u guda gasho waxay ku siinayaan card number ay ku siinayaan card numberkaas wuxuu ku istaagnaanayaa marka your visagaada camal adigoo maxaa yani uu ka turjumaya inaad sida visa oo kale u visa aad u isticmaalo isticmaalaysaa sixteen digit uu leeyahay sax nambarkaasaa gelinaysaa then embesagaada lacagta kugu jirto marka ayadaad ku isticmaali karta aad wax ugu iibsan karta marka waxay isku dhaweynaysaa qofka oo meel fog jira iyo qofka gudaha wadanka jooga camal yay isku keenaysaa ay wax ka iibsan karaan oo yani ganacsigooda si fudud uga dhici kara camal mhm waa tahay waa sharaxaad ah, yaro kooban oo aada fiican ay bixisay eh, maryamo maryamo eh, maxay kaga dhigan tahay een, ha- hal abuurkan shirkadda ay soo saartay ee mustaqbalka ee lacagaha iminkan wax lagu kala iibsanaya ee global pay services Eh, qofka uu ku access- eh, access uu ku uu ku ahaan karo mpesa
Oo si- sida aad ku- oo ku access garayn karta maa ka wadaa aada iyo aada oga global paygan waxaad kasoo download garaysanaysaa my Saf- ay- my safaricom app ayaa soo download garaysanaysaa way kalataa laba qayb ay u kala bixaysaa safaricom app iyo safaricom mpesa super app aa jirta iyo qaybta kale aad uga geli karto waxaa waaye waxaad ku dhufanaysaa dadka waxaa jirta dabi- dad waxaa jirtaan oo smartphone haysanin maanta safaricom qaybtahaas kulli way ka fiirisay sababtee waxay tahay dad oo sam- smartphone maanta haysan iyo dad kale aad jirtaa Aad yahay.
marka qaybta smartphoneka aan haysan waxay ku dhufanayaan star three three four hashay ku dhufanayaan then waxay ka galayaan option number six oo lipana mpesa then marka kadib waxaad arkaysaa global pay global paygaas marka activation aa ku subinaysaa it- uh, terms and conditions ay leedahay waa sii waa sii gudagelaysaa marka kadib ayay kuusoo dirayaan card numberka marka cardka numberka ma kuusoo dirayaan laakiin flash ahaan meesha kore screenka usoo fuuli numberkaasaa qoranaysa sixteen digits ah marka qaybta kaleo may safaricom qaybta kale oo mpesa super appkana waad tegaysaa play storegaad tegaysaa waad soo download garaysanaysaa then telefon numberkaadaa gelinaysaa sababtoo ita markaad gelayso waa la inaad geliso telefon numberkaaga aad ku, ku isticmaalayso then after that waxaad ka arkaysaa marka mpesa global Pay- glo- mpesa global pay qeyb la dhahayo marka waad ku dhufanay optionkaas aad ku dhufanaysaa then kadib waxaa kusoo baxaya marka kaarkaas oo visa kaarka numberkaa kusoo galaya sms ahaan kugu soo dhici marka Ee, markaad fiiriso maryamo ee dhanka gobolka waqooyi bari soomaalida hadda aad ku isticmaalay arrintan maxay kaga faa'iidayaan okay soomaalida waxay uga faa'iidayaan waxyaalo fara badanaa jirta maybe oo ruux oo ku iibsan kara international inaad ka gadata aad rabto oo rabta waxyaala aad meeshan maybe kenya aad ka heli karin aad jirta oo qiimaheeda maybe aad goyn karin Sax.
laakiin marka aad hesho aad ka iibsan karta maybe amazonka kasoo qaadan kartaa bid bi ahayn ha noqoto textbook aad qof u baahan yahay meeshaan laga heli karin ha noqoto ha noqoto waxyaalo kale oo dabiici aad qofka u baahan yahay ha noqoto ha xitaa noqoto- qofka daawooyinka wuu wuu kaga Daawooyin- iibsan karaa exactly daawooyinku iga iibsan karaa marka waxyaala aad jirta maybe local aad ka heli karna international aad ka helayso Aha.
waxyaalahaasaa uga iibsanaysaa marka Aad waxay iyo- isku connect garayna dadka iyo meel walbay joogaan isku soo xiriirina super appkana super appka asagana wuxuu leeyahay a lot of other advantages uu leeyahay super appka markaad fiiriso ood gasho qaybta oo send moneyga waad ka helaysaa send money oo with multiple people ah hal mar u diri kartaa sax then waxaa jirtaa maybe adigoo meel kale joogo oo ruux rabta inuu lacag kuu soo diro ruuxaas marka inaad dhahdid martid lacag ii soo dir laakiin waa rabtaa in lacag uu kuu soo diro there is option oo marka request money requestgaas qofkaas kalead ka codsanaysa inuu lacag kuu soo diro then pop up message uu helaa isaga oo dhahaya habel lacagtaasuu kaa codsaday then binka bas uu gelinaha lacagta way kuu soo gelaysaa then the other thing oo kale oo jirto waxaa waaye mi- mini other mini appsaa la socdaa mini app waa appyar- ah, appyaalka Yaryar.
yaryariiska la socda oo waxaa ka mid ah n h i f aa ka mid ah n n s s f aa jirta power aa jirta oo tokenka aad ku iibsan karto all other apps aa ku jiraan aad ka helaysaa insurance aad ka oo marka helaysaa lacagaha ku bixinaysaa lacagahaada aa ku bixinaysa sababteed marka n h i f aa rabto inaa aado laasin waa inaad code number aa ku dhufanaa jirto kan wuu kuu raqiisiinaa marka meeshuu kugu jiraa aad iyo aad so mini appkaas wuu sii leeyahay isagana waa tahay aad baad umahadsan tahay eh, maryama shukran Een, aan sii fiirno bal qeybta eh, qodobka ah, su-aasha lixaad bal waxaa noo sheegtay maxay yihiin sifooyinka kale ee gaarka ah ee uu leeyahay abka super
super appka horey waan kaaga sheega umaleyna Aad hadda yaa.
markaan su-aasha ay weydiinaysa waan isku- waan isku daraa Wa- umaleyna dabcan isku dartaan filayaa Marka Een, uu- waan arkayaa mini laakiin appka- tan tan laakiin waxay kaga duwanta sida fingerprint waxyaala qaar exactly aan- iyo fees unlock mhm.
face unlock iyo fingerprint fingerprint waxyaalo waxaa jirta naba baryahan pinkaaga markaad geliso qof maybe ku- ku garabtaa inaa arkaad ka cabsanaysaa so adigoo fingerprintkaas waad isticmaali kartaa u adeegsan kartaa waxaad u isticmaali kartaa ayagana facekaaga aad ku register garayn kartaa ood ku- ugu furan kartaa yacni wejigaada wejigaaga ugu furi kartaa Mhm. si tugada ay kuu dhicin si ay tuugada ku dhicin ama qof ada aad ka shakisanta agtaada fadhiisun beenkaada u arkin Een, statement statement ayadana waad ka helaysaa statementyada waad ka helaysaa sababto ay tahay baryahan laasin maa inaad safaricom shop aad aado statementiga aad kasoo qaato iyadoo stample aad ka helaysaa inta aad rabto aad ka heli kartaa marka yacni tusaale statement haddaan she- dhegeystayaasha u sheegno waxyaalihii aad macluumaadkii oo bishaa aad isticmaashay amase maalmihii aad isticmaashay keedkii ayaa markaas qofka lala wadaagaya intaad lacagaha qofka intaad u dirtay bisha intaad dirtay intaad intaad qof adig lacag kusoo gashay intaa qof xitaa macluumaadkii magacii qofkii meesha ka dirtay ayaa qofka uu ka heli karaa statementka qofka bisha mpesa Ha, iyo lacagta aad spend garayso adiga Aad.
bisha ama sanadkaada isticmaashay oo idil buu kusoo saaray iyadoo maxaa la dhahay adigoo safaricom ka wada ka- ka ogaanin ayaad meesha ka ogaan kartaa even the balance itself meesha koru kaa tusi oo ku tusinaysa mareen maanta waxay isticmaashay maybe labaatan kun ama soddon kun a bishaan isticmaashay mbs gudaheeda ay ku isticmaashay either res- send money ama withdraw wax kastay ku isticmaashay meeshuu kuusoo saara wuuna kuu kala qaybina marka waa tahay Een, eh, co- dadka lacag may codsan karaan
lacag rib kasta hataa hor- hore uga soo hadla waad codsan kartaa markii aad rabta maybe qof kale inuu meel kale lacag kuu soo dira waad request ayaad u dirsan kartaa super apkaad ka helaysaa matalan t- suseeme meel baad joogtaa waxaa rabtaa in lacag laguu soo diro qofkaasaa request u dirsanaysa qofaad ku kalsoon tahaya requestaa u dirsanaysa asaga papa message uu hela marka oo biinka geli la dhahayo marka aad baad umahadsan tahay n bal su-aasha ugu dambaan fiirinaynaa n safaricom waxay loo jigaraysay abkan visa n, card oo ay dadka u tala gashay n, dunida sidoo kale dadka ay ku gaaraan tani maxay uga macnaysan tahay
okay waxay ugu macnaysan tahay safaricom come 2025 waxay rabtaa in everything oo digital ay ka dhigto maadaama uusan dadka hadda ay smartphone-ka u bateen iyadana shan iyo toban sano ay kasoo shaqeynaysa howlaha oo qaybta send money withdraw money waxyaalahaas haddana ay isku connect garaynaysa international iyo localka isku connect garayn hayso aad iyo aad soo marka tan waxay u tahay safaricom guul weyn ay u tamaantana Aad iyo aad.
inkastoo ma- iyadoo is macaamiisha ay ku xiran ay fiirinayso sababtoo ta macaamiisha le anaga muhiimaddu waa macaamiisha dad- dadka nagu xiran waaye aad iyo aad marka saas marka ta- tan waxay tusinaysaa in oo ayadana horumar weyn ay keenayso oo dadka ay isku xirayso meel bay joogaan wadanka iyo outside the country meel bay isku imaanayaan soo marka haddii eh, tusaale lacagtii qofka uu n asaga waxba uu gadan rabin ama lacagtii wixii uu iibsaday wixina aan u imaanin taa marka ayaa lagala xaajoodaya lagala xaajoonaya okay lacagta laba qayb ay u kala dhigmaysaa mar waxaa jirta haddii adigoo lacagta marka ayada bixisay laakiin goodiska weli aan dalbanin lacagta waad bixisay laakiin goodiska weli maa dalban may ku imaanin maybe seventy two hours ay kusiinaysaa taas safarkoma kala xiriiraysaa ha goodiska waad dalbatay oo way ku imaadeen laakiin kamayna helin mhm.
taa waxaa kala xiriiraysaa marka sharkida iyada oo maxaa aad wax ka iibsatay maybe cali express haday tahay waxayna qaadanaysaa forty five working days ay qaadanaysaa marka iyadoo lacagtaada lagu soo celinaya aad iyo aad laakiin marka aad ga- iibsatay oo systemka ay gashay laakiin weli aadan aadan maybe aad dalbanayn oo rabta inaad cancel aa ku dhufato maybe lacagta way tagtay laakiin still alaabta laguma soo dhiibin markaas process may gelin waad taa safaricom aa kala xiriiraysaa customer care aan leenahay retailka imaan kartaa email ay soo diri kartaa marka taas safaricom aa kala xiriir within seventy two hoursna lacagtaada bay kusoo celinaysaa Eh, waa tahay soomaalida maxay u sheegaysaa gabagabadaan soo gaarnay eh, maryam wey
soomaalida dhammaan meel bay joogto waxaan dhihi lahaa arintaa ha laga faa'iidaysto ninkii u baahan intuu internationalka ama waxyaalaha kasoo iibsado yacni ha- caalamka in la jahan qaado ha la jaan qaado sababtayta maanta haddii fiiriso soomaalida horta way hormarsantay maasha allah gabdhaheena markaad fiiriso way ku jiraan internetka wiilasha markaad fiiriso dhalinyarta khaasatan way ku jiraan wayna so- way kasii hormarsan yihiin eh, safaricomtata way kasii horeeyaan ayagaaba saakii maxaa la dhahaayo wax walba kaasii og aad iyo aad soo ma fahmin Mhm.
marka waxaan dhihi lahaa waxyaalaha u baahataan saf globalkan isticmaala markaad lacagta soo bixsanaysa adigoon visa card lagaaga baahnayn ayaad isticmaal globalkan isticmaali kartaa oo waxaad doonta aad ugu baahato wadamada kale aad ka heli kartaa novel bu- hadda novelska waa ka- ka soo iibsan karaan nobelka soo iibsan kartaa waxyaalahan kale ay gabdhaha isticmaalaan dharka bangles everything way ka helayaan wiilasha sida camal ayagana jaasiga waxyaal wax kastay rabaan way banaanka way kasoo heli karaan marka kaar hadda kuma xirno haddii kaarkii aad isdhijirta kaarka lambarkiisa mahay waa iga dhacay maaha hadda empesa keliya yaa qofka ku adeegan karaa mpesa ku adeegan kartaa kaadhka kaarka oo visa kaadhkana waxaad ka helaysaa marka qaybta star three three four hash aa ku dhufato waad helaysaa option waxaa jirta view card details ay ku qoran tahay kaadhka details waad ka helaysaa macluumaadka halka inuu ka tixraan karo macluumaadka meeshuu ku qoran yahay marka haddaa rabtan haddaasan u baahnayn waad iska xiri kartaa muddo waad xiri kartaa suspend aad jirto waad xiri kartaa haddii kale delete waad dhigi karta waad ka saari kartaa nambarkaada marka si walba adiga kugu xiranta qofka shaqsigiisa asay ku xiranta siduu kaarka u isticmaalayo maryamo shukran aad baad umahadsan tahay waqtiga kooban aad ina siisay ee nooga wax warbixisay shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo weliba global aad baad umahadsan tahay waa soo dhawaa waa tahay maryamo iyo hadrigeysaale aad bay umahadsan tahay ee, sharaxaad kooban ay naga siinaysay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom oo daafurtay iyo weliba kaarka visa ee virtual si ay markaas ula xiriiraan horumarka dunida ee uga qayb qaataan iyadoo sheegtay in saddex boqol ilaa iyo boqol iyo konton intaas qofku ka adeegan karo maalintiiba ee, sidoo kalena uu waxyaalaha qofka uu daamacsan yahay waxyaalaha markaas uu aadka u jecel yahay waxyaalaha qofka uu danaynayo uu xiiseynayo asagoo markaasi socdaalo fara badan u bixinin ayuu halkaasi ka iibsan karaa asagoo mpesa lacagta adeegsanaya dhegeystayaal kaarka viisaha ma aha maanta qofkii wuxuu isticmaalaya balse wuxuu isticmaali karaa shirkadda mpesa ee markaasi shirkadda safaricom ee mpesa lacagta markaasi ku laakiin marka hore waa iska diiwaangelinaysaa sida ay ku sheeg- ay kuu sheegeysay eh, maryamo oo markaasi faahfaahin markaasi ka bixisay arrimaha iyo macluumaadka shirkadda iyo mpesa global waxaana markaasi qaraacaysaa star tree tree four h ama xidig saddex saddex afar afar geys ayaad qaraacaysaa kadibna option six ama lixaad ayaa ku dhufanaysaa lipana mpesa qaybka hanaankaas ayaa usii raacaysaa mpesa global bay ayaa ku dhufanaysaa ama kusoo baxaysaa halkaasaa ka dexraacaysaa waxaana ka iibsan kartaa hadday tahay netflix ku asxaabta aad ku jecel filimada dadka markaasi seriiska jecel dadka eh, musalsalaadka jecel iyo weliba dadka markaasi xitaa ka dambeeya jecelkii howlahaas halkaas ay kala socon karaan iyo sidoo kale qofka inuu ku iibsan karo amazon labtobka waxyaalaha jeceshahay waxyaalaha adeegyada iyo qalabyada cadarada catirada waxaasoo dhan waad ka heli kartaan oo adiga kedhiga mpesa ay kaga iibsan kartaa dunida way casiriyooda way tallaabsatee adina la tallaabso halkaas ka fadhinin oo maxay tahay mpesa global yaa lagaa maqlin balse dheh global bay waan garan halkaasaan kaga baxayaa maryamo iyo barnaam- iyo ko- warbixintaasi ama warkaasi yaro kooban dhegeystayaasha aan ugu talagalnay inaan kaga jahilbicno sidoo kalena xog weliba soo baxayso inaan ku gaarsiino dhegeystayaasheena sharafta badan aad baad umaadsantihiin oo isku soo laaban doonaa daqiiqad yaro kooban arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada ayaan sii gudageli doonaa hadduu ay bahraali ka noqda dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan ayaan ilaah yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadihinaya waa hagaaga dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari isku soo noqod wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan naga dhegeysanayseen waxayn leenahay eh, subax wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qaayaha qeylitarinta sharafta naga mudan arrimaha gargaarka biniaadinimada dib aan iminkan aan ugu soo laabanno iyadoo markaasi waxyaalihii xogtii ugu dambeysay aan dhegeystayaasha aan la wadaagaynay iminkan dowladda soomaaliya iyo weliba bahweynteeda caalamka waxay markaasi raadinaysaa ilaa iyo hal dhibic eber sagaal bilyan si ay u taageerto nolosha lagu badbaadinayo lagu same ama loogu sameynayo dadka tiradooda ay gaarayso afar mi- afar milyan iyo sh- afar dhibic shan milyan oo aad markaasi ugu nugul waa dadka markaasi nugul dhegeystayaal kuwaas oo saameeyeen xaalado biniaadinimo si ay u xuma- si ay markaas u xumaanaysaa ama si ay waxaa sii xumaanaysaa ee guud ahaan dalka ee ka jirta abaaraha iyo weliba saboolnimada waddanka kusii fahayso kusii fidayso waxaan ku dhawaaqaynaa qorshaha ka jawaab celinta arrimaha la xiriira gargaarka maanta xilli ay soomaaliya ku jirto marxalad adag waxaa sidaas y- s- dabcan yiri caasim- dabcan caasimadda soomaaliya ka yiri muqdisho ee sheegtayna eh, dabcan adam cabdalmawla si uu dow- dabcan dowladaha arrimaha gargaarka biniaadinimada ee soomaaliya waxa ay uga qabtaan ama uga fadhiceliyaan xaalada xaaladaha bini'aadinimo ee ba-an iyo weliba dhibaatada ka jirta dhinaca ilaalinta kuwa nugul ee aan aragnay sannadihii ugu dambeeyey waxay si weyn u sii kordhaysaa baahiyada ka jira guud ahaan dalka soomaaliya ayuu hadalkiisa ku daray waxaan ugu baaqayaa deeqbixiyaasha inay xilli hore qorshahan gacan ka geystaan si ay si deg deg ah wax loogu caawiyo loogu badbaadiyo nolosha uu siinayso dad ay tiradooda gaarayso afar milyan oo ay aad ugu nugul waa dadka nuguleh nolol gu- nolol markaas adagna ay ku jiraan halka saddex dhibic ah afarna ama raalli had waa saddex dhibic halna ay noloshooda aad u adag tahay oo markaas markii loo fiiriyo afartan milyan laakiin waa dabcan sidii loo kala roon yahay ayuu markaas ay ku tilmaamay sayada qaramada midoobay hal eber sagaal dhibic waa hal e- dhibic eber sagaal bilyan oo lacagta d- maraykanka ayaa markaasi xoogaha ay ka badanaysay ku sheegay in sanadihii hore ee labada kun iyo labaatanki labada kun koob iyo labaatanka iyo sanadka labada kun layo labaatanka iyadoo dadka gargaarka u baahan sanadihii hore ay gaar- gaarayeen afar milyan wax kor u dhaafayo dadka gargaarka u baahanna imikan ay gaarayso ilaa toddoba milyan ayaa waxaa qiyaastii gaari doonaan sha- lacag dadcan dabga- dad gaaraya ilaa lix dhibic sagaal milyan oo qof sida warbixinta ay ku sheegeen sanadkii hore qorshahu arrimaha gargaarka ee la xiriira ayaa lagu doonayay in lagu caawiyo saddex milyan oo qofa balse waxay caawisay dad gaaraya laba dhibic saddex milyan deeqbixiyaashu ayaa sideed- siddeetan iyo laba dhibic waa siddeetan iyo laba boqolkiiba ka bixisay gargaarka loo baahnaa codsiga sanadkan da- sanadkii labadi kun iyo koob iyo tobankii waxaa ujeedadiisu ay ahayd in caawinaada nolosha dadka lagu badbaadiyo lagana sameeyo dad eh, guud ahaan soomaaliya taasoo isku jir- iskugu jiri doonta wax ka qabashada arrimaha deg dega ah sida waxbarashada eh, sugnaanta cunnada iyo weliba nolosha dadka caafimaadka saadka waxyaabaha aan markaas raashinka aan ahayn iyo weliba hoyga deg dega ah ee nafaqaynta dhegeystayaal waa sida warbixinta ay ku sheegaysay waxaana ka mid ah nafaqaynta sida biyaha fayadhowrka iyo weliba nadaafadda sida ay warbixinta qaramada midoobey ay ku soo saartay iyadoo talada lagu doorsanayo soo kabashada iyo weliba horkarnimada soomaaliya labada kun sagaal iyo tobanka labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo labada kun laba iyo labaatanka h r b ayaa markaasi ku tali jirta qorsheynta sidii soomaaliya uga uga- uga kaftoomi lahayd gargaarka bini'aadinimaha mustaqbalka fog waxaana sidaasi hoosta ka xariiqay xafladda wakiilka sare ee dowladda fed- federaalk soomaaliya ee kulan markaas ay kula yeesheen ah, gargaar waa dabcan hay-adaha kala duwan ee maxalliga ah iyo kuwa dowladda iyo kuwa federaalka waa kuwa markaasi eh, guud ahaan caalamka ay shir ku ku galeen xil uu kaabayaha barnaamijka soo kabashada iyo weliba adkeysiga soomaaliya haddana qorshuhu ka jawaabiddu arrimaha gargaarka la xidhiidha waxa uu doonayaa inuu sameeyo tallaabooyin iyo weliba haykalka sare loogu qaadayo awoodda ay ku adkaan karaysa soomaalida muddo dheer si ay uga caawiso iyo weliba is- way is- uga caawiso uguna baabac dhigto ama uga barbar dhigto waxyaabaha sababa la- sababi kara nolosha inay sii adkaato ee dadka bini'aadinimadu baahan qodobadaasi waxay markaasi dha- dabcan wakiilada isla qaada dhaceen ama isla qaada dhigeen kuna fiiriyeen qaabka matalaada ee arrintan loogu sameyn karo sidoo kalena loogu fulin karo mashaariicda ay markaasi qoramada midoobey soo sheegtay sida nafaqaynta biyaha fayadhowrka iyo weliba nadaafadda saadka waxyaabaha ay raashinka ay ahayn iyo weliba hoyga deg deg ah oo qofka markaasi ku nuglaan karo sugnaanta cuntada iyo weliba waxbarashada ayay soo hadal qaaday hay-adda qaramada midoobey qorshuhu waxay markaas iminka tilmaamaysaa nid- nid- nidaamka iyo weliba qaabka loogu gudbi karo marxaladda qoosh- qorsheyntan taasoo sheegtay in falcelinta cid weliba i- looga baahan yahay iyadoo markaas qaramada midoobey iminkan ay qiil kaga dhiganayso arrimaha la xiriira dagaalada ka taagan waddanka ukraine qorshaha ka jawaab celidda waxay si cad ah muujinaysaa go-aanka dowladda ah in baahida markaas arrimaha bini'aadinimada ee soomaaliya i- in aan waxba markaas lagu qaban karin keliya ay dadka lagu taageero badbaadada nolosha waxaayna markaas muujinaysaa in ay jiraan fursado ay fursado ay deeq bixiyaashu dhinacada dhinacyada markaas horumarka waxtar u u geysan karaan si loo xoojiyo adeegsiga dadka soomaaliyeed waxaa sidaas yidhi agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka Ee, dabcan warbixintaas oo ku ku eegaya dhibaatada iyo marxaladda waddanka markaasi soomaaliya ka taagan waxaa isla fiiriyay qaan- dabcan qoondeynta iyo xaaladaha sida looga fulcelin karo xaaladaha kasii darayso iyadoo bini'aadinimada ay markaas imikan lagu lifaaqayo in cudurada kala duwan ee waddanka uu saameeyey loona fiiriyey qaabka gargaarka iyo weliba cudurka ka hortegiddan waa dabcan cudurka safmarka covid sagaal iyo toban intaan qodobadaasi dhegaysanana sii gudagelin barmarkan iyo ogolada inaan soo qabto mid ka mid ah adeegka qaybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta waa raalli ahad waan- waana bangiga aqaqaan hosbital lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday aqaqaan hosbital ee nairobi waxaa markaasi iminkan kusii kalifada wadamo aad u tiro badan sida kenya uganda tanzania bukaan jiifka bukaan socodka ayuu markaasi la tacaalaa qaabila xaruntiisa dhexena waxay ku taallaa isbitaalka eh, buckland dhegeystayaal haddaba puntland oo haddii ku taalla dhegeystayaal xarun kale oo caalami ayuu islii kaga furay waxaana markaasi iminka ka go-an sidii bukaanada uu u shaafin lahaa rabbeed wax shaafiye laakiin daryeelkooda iyo xaaladooda iyo weliba dhakhaatiir markaasi takhasus gooniya kala duwan inay markaas u keenayo isbitaalka aqaqaan hospital wuxuu sheegay in boqol iyo labaatan dhakhaatiir specialist ah ama dhakhaatiirta takhasuska goonida kala duwana leh inay markaasi halka ay ku sugiin afar iyo labaatanka saac halkaasu ay xaaladaha kala socon karaan dhakhaa- een, dadka bukaanka ah sida dadka xanuunada ay gynecologiska haweenka loogu talagalay xanuunada kansarka macaanka kaadida keliyaha ee maqaarka xanuunada qalliinka u baahan iyo xanuun weliba qofka ay hayo sida e n t ga ilkaha waxaasoo dhan ee markaasi sh- ee, ee, qaqaan hospital leedahay in wax markaasi looga qabanayo aqaqaan iminkan xaafadda isliya lagaaga faradiya socdaallo fara badan u geli jirtay sii socdaali jirtay ah, lacago fara badan qarashaad kaaga bixi jireen iminkan taasi maanta kuma qusayso kuma hayso adigoo isliya ka heli jirto ama ka heli karto maanta waxaan ku leenahay fursaddan ka faa'iidayso oo markaas iska beeldarayn dhegaystayaal Asli Outreach Medis- em, waa Asli Outreach Medical Center waxay ku taalaa eh, California waxay k- ku dhegan tahay k f c wadada dheer ee General Wairungi Street dhegeystayaal haddaba haddaa u baahan tahay macluumaad shaybaarradii ugu dambeysay iyo weliba agabkii mashiinadii oo qofka bukaanka lagu soo saaray xanuunkiisa maanta ayuu halkaasi ka heli karaa daqiiqado kooban oo keliya hadduu maanta ballanso dhakhtarkaada eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhakhtarkaada maanta ballansaan ku leenahay kala jahanqaad cad- dhaqan- dabcan waa dhakhaatiirta ee markaasi iminkan lagugu keenay afar iyo labaatanka saac halkaasina xaadir kuugu ah sidoo kale bukaanka la socon karaan si dhow dhegaystayaal dhammaantiin subax wanaagsan baa inay leenahay warkii ayaa gurur maqli doontaan laakiin arrimaha qaramada midoobey aan kusii soconno waa tahay dhegeystayaal bal aan fiirinna bal qaramada midoob maxay sii wadaa xaaladda biniaadinimada ee soomaaliya waxay la filayaa inay kasii darto sanadaha s- eh, dabcan sanadka eh, labada kun laba iyo labaatanka haddii aan waxba laga qaban arrintan waxaa u sabab ah qodobadii markaasi jiray ee sanadihii lasoo dhaafay kuwaas oo lagu sun- dabcan lagu suntay waxaana markaas lagu yeeray sad- een, eh, saddexda masiibo ee sida covid sagaal iyo toban ayaxa cimilada oo markaasi aan la saadaalin karin taasoo ee lasoo daala- ee lasoo daala dhacday waddanka soomaaliya iyo musiibooyinka cimilada oo ay mid ka mid yihiin abaartu iyo weliba daadadka baaxadda leh ee waddanka markaas uu la kulmayay waxaan kuwani oo ay waxaa lagu saadaalin karaa ay yihiin saameynta colaadaha ee ka jirto qeybo ka mid ah dalka soomaaliya xuninjarida ayaa la filayaa inay ka sii darto sa- taasi ayay ugu wacan tahay saameynta fatahaadaha roobabka ka da- dabcan meelaha qaar oo een, hooseeyo isku cililisaan intii caadiga ahayd iyo weliba d- oo dhulka oo markaas aad u qalalay ayax oo sidoo kale beerihii dhibaato ku keenay muddooyinkii lasoo dhaafay xilligii la filayay laba dhibic toddoba milyan oo qof ay markaas ay la kulmaan dhibaato ama xaalad degdeg ah oo la xidhiidha cunto la-aanta bartamaha sanadkii laba- oo dabcan sanadkii labadi kun koob iyo tobankii oo sanadkii labadi kun koob iyo labaatankii waxaa een, cabdalla mowla uu sidoo kale sheegay in arrintan mar hore uu kasii baraandigay laakiin iminkan xaaladeeda ay si aad usii adkaanayso waxa uu sheegay in arrintan gar- gargaarka ah marka hore ay soo- ay soo saareen qaramada midoobay mar hore ay ku saa- ay saadaalisay inay sare usii kici karto si- sidoo kale xaaladda ay sii xumaan karto laakiin qaramada midoobay waxay asbuucii ay soo dhaafnay sheegtay in toddob- sheegtay in toddoba dhibic hal milyan oo qaxooti ad- waa toddoba dhibic hal milyan ay ahayd arrimo degdeg ah ay u baahan yihiin taasoo looga baahanyay in wax looga qabto dadka ee aadka u nugul waxaana sheegeen in lacagtii markaasi gar- gurmadka ah ay soo gaartay boqolkiiba labaatan waa labada kun koob iyo- waa ahayd waa labada kun laba iyo labaatanke h r b waxay markaas mudnaanta siinaysaa caawinta dadka nugul oo ay markaas ay ku jiraan hal milyan oo caruur ah oo marka da-dooda ay ka yartahay shan sano kuwaasoo halis ugu jira nafaqo xumida ba-an ee ka taagan wadanka soomaaliya taageerada waxaa ka mid ah bixinta gargaarka cunnada ee nolosha lagu badbaadinayo saddex dhibic hal milyan oo dad ah gudaha ay ku barakacay iyo weliba dadka ay haystaan dhibaatooyinka iyo weliba marxaladaha degdega ah ee cunada mar- ay cunayarada ka jirto xilli sidoo kale sare loogu qaadayo fursadaha ay u heli karaan adeegyada as-aasiga iyo weliba taageerada noolasha iskuduwaha howlaha bini'aadanimada ee gobolka geeska africa michael dansian oo ah ka hadlaya furi- dabcan furitaanka iyadoo loo marayo shir fi- am, fi- oo dabcan lu- lagu fidinayo iyadoo ay ku- uga hadlayaan deeqbixiyaasha barnaamijyada ay carabka markaasi ku adkayso baahida loo qabo in la ilaaliyo eh, bulshooyinka ee nugul iyo weliba kuwa halista ku jira iyadoo uu had- u hadlaysa deeqbixiyaasha arrimaha gargaarka furi- dabcan furitaanka shirku fo- waa shirka fogaan aragga ah iskuduwaha howlaha bini'aadanimada gobolka geeska africa dalka netherland iyo weliba carab ah, ku adkaysay in baahida loo qabo in la ilaaliyo bulshooyinka nugul iyo kuwa halista ku jira inay doorka ay ka ciyaarayso hayadaha qaramada midoobay iyo weliba dowladda federaalka waxaana ha- weli ah, ka walwalsannahay ah, ka hortegidda xadgudubyada ka jira soomaaliya taasi oo ku saabsan ama ku qasbaysa in dadka ay eh, markaas ay qaxaan iyagoo ay wajahayso khataro badan- badan oo ay ka mid yihiin xadgudubyada jinsiga kuwa hore oo markaas barakacay waa kuwa hore usii barakacay arag iyo waxaan sidoo kale aragnaa kiisas ay hore eh, hoy kas- eh, ka saarayso oo ay keenayso xitaa nuglaashuhu in aada usii tirabataan iyadoo ay wehelinayaan barnaamijyo kale oo barna- b- bini'aadnimo ah qorshaha arrimaha gargaarka waxay sidoo kale oo- dabcan u- u- u qaybinaysaan ama u kala qaybinaya u- dabcan ay leeyihiin qaybinaysaa in ay gac- dabcan ay ay ka kala cararaan deegaanadooda fududayn doontana in ay markaasi aan la helin dad eh, aan- in waxay fududayn doontaa jawi aan suurtagelin karin bixinta howlaha bini'aadanimada waa sida qaramada midoobey ay ku sheegaysay qorshaha bini'aadanimada ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka labada kun koob iyo labaatanka waxaa u tilmaamaysa iyadoo ay jiraan dhibaatooyin ba-an ama badan oo kala duwan sida kooxda hubaysan kaabayaasha dhaqaalaha oo liita iyo weliba nabadgelyada xumo baahsan iyo weliba caqabad ku yihiin eh, qaranka oo howlwadeennada bini'aadanimada ay ku gaarsiin karaan dadka barnaamijyada ay ku talagaleen qorsheyshii waa qorshihii hore ee arrimaha bini'aadanimada ay kala eh, bar un kala baxay sanadkii labada kun iyo labaatan labada kun iyo koob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka howlgallada ee so- ee jawaab celinta arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya waxaa saameyn weyn ee ku yeeshay amni xumada waxay jiray laba kun laba bo- waa laba kun laba waa laba boqol shan iyo labaatan dhacdo ah oo lasoo wariyey kuwaas oo lagu dilay shan iyo toban shaqaale samafala ah waxay sida wa- waa dabcan warbixintii u dam- ah, warbixintii ee qo- qaramada midoobey soo saartay labada kun iyo labaatankii waxay si taa- waxay taasi taabanaysaa saameynta ugu yeelan karaysa gar- dabcan gaarsiinta gargaarka dadka aadka ugu baahan intaa waxaa dheer nabadgelyo xumada oo ay caqabad markaasi ku noqotay bixinta gargaarka taasoo ka dhigan tahay in la marin karin ama la marin karin wadooyinka ugu muhiimsan oo ku- eh, ku khasbayso in saaxiibada in ay markaasi ka tanaasulaan sidoo kale ka baxaan shaqooyinka ama iskaga cararaan iyagoo cabsi keliya ay dadka u gaarsiin karin arrimaha samafalka badbaadinta ee dadka qaramada midoobey ay ugu talagashay gabagabadii barnaamijkaa soo gaaray dhegeystayaal een, warbixin yar oo kooban oo markaasi dhegeysan doona dhegeystayaal Ee, markaasi booqasho uu ku wehelinaya ergeyga abaaraha ay soomaaliya waa isku waa isagoo markaas ku wehelay ergeyga cusub ee madaxweynaha soomaaliya uu magacaabay abaaraha ee booqashadii ugu horreysay ee ku tegey gobollada abaarta u ee sa-aad ku saameysay sarkaal ugu sarreeya ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha biniaadamada geeska afrika ayaa ka dhigay ayaa ka digay rajo beel xun oo uu ku dhaco malaayiin soomaali ah oo ay saamaysay oo saamaysay abaarta iyadoo ay sii kordhayso khatarta mu- macluusha ah xaaladda ayaa had iyo waa dabcan had waa hadda m- ugu daran maraysa ilaa toddoba dhibic hal milyan oo dad ah ay saameyn doonto xaaladan abaareed marka la gaaro s- dhammaadka sanadka ayuu yidhi isku duwaha arrimaha biniaadamada aadam cabdulmawla nasiib darro ku dhowaad al dhibic afar milyan oo caruur ah ayaa sanadkan wajahaysa nafaqa darro ba-an saddex boqol soddon waa saddex boqol iyo soddon kun oo ka mid ah waxay markaas u baahan yihiin xaalado nafaqa darro oo ay ku- kasii daray ay ay kasii daranto ama ay kasii darayso xaaladooda marka ay dhammaato bisha ma- dabcan bishan juun iyo bisha eh, maarso sii qoran eh, waa maarso ma aheen waa may dhegeystayaal waxay sii qoran warbixin dhowaan u soo saareen xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan isku dubiridka gargaarka biniaadamada oja tiro gaaraysa lix dhibic hal milyan oo soomaali ah ay ku waxyeeloobeen xaalado abaareed oo deg deg ah toddoba boqol toddobaatan iyo kow kun afar boqol oo ka mid ahna dadkaasi ayaa deegaan dabcan deegaanadooda ay kasoo barakaceen deegaanadooda ay kasoo barakaceen iyadoo eh, baadigoob ugu jira biyo cunno iyo caws inta badan dadkaasi waxaa- waa haween iyo caruur saadaasha mustaqbalka ayaa kasii dartay cabdulmowle ayaa dadka kula hadlay qa- dabcan kaamka barakacyaasha ee a d c ee ku yaalla magaalada baydhaba ee dowladda gobolka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu wehlin- waxaa wehelinaya ergeyga soomaaliya ee arrimaha abaaraha ee cabdiraxmaan cabdishakuur oo madaxweyne soomaaliya waa madaxweynaha soomaaliya ma- ee magacaabay xasan sheekh maxamuud dhammaadka bisha ee, waa bisha may oo booqasho uu ku tegay kaamka barakacyaasha ee- ee dadka ay ku nool yihiin hay-adda u n oja waxay sheegtay in intii lagu guda jiray ab- ab- abriil ilaa bartamihii birsi birsi maajo ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka roob fa- dabcan fas- fashiq ah ilaa iyo mid eh, dhexdhexaad ah ay ay ka da-inba qeybo ka mid ah ee koonfurta bartamaha iyo weliba waqooyiga galbeedka ee soomaaliya waxaana meelaha ka mid ah wad- dabcan wadanka ay ka dhaceen eh, dabaylo iyo weliba daadad xoogan laakiin roobabka ayaa ahaa mid ay ka yar celcelis ahaan intii laga rabay si fudud oo aan markaasi ku fulnayn oo ku- oo ku maray taasoo waxba aan ka- la- ka qaban yaraynta xaaladaha abaareed ee hadda ka jira roobabka ayay yaraaday awgeed soomaaliya waxay wajahaysaa xilli roobeedka afraad oo xidhiidh ah oo ay roob markaasi ku filan ay diin waxaana sare u kacaya khatarta macluusha gudaha lix goobood oo ay ku jiraan deegaano ka tirsan maamulka goboleedka koonfur galbeed gaar ahaana haddii qiimaha cunnada ay sare u kacdo iyo gargaarka biniaadinimada ee aan la joog- la joogtaynin si loo loo gaarsiiyo dadka aadka u nugul in dhibaato hor leh ay halkaasi kasii dhici karto intaa waxaa sii dheer in xiroobaadka soo socdo oo ay la la saadaalinayo inay hoos dabcan hoos dhacdo ama hoos marto een, isku celilisaan intaasi ka- ay ka- ay ka dhigi- ay ka dhigayso ama ka dhigayso in xaaladda deg deg ah ee abaartu ay kasii dari doonto maadaama uu dalka wajahayo khatarada macluusha ah lixdaasi oo goobood hay-adaha samafalka ah waxay ay gudbiyaan ujeedada howlaha ee ka hortegidda abaartu iyadoo u bedelayaan ka hortegidda macluusha dib u habeynta ku samayn doonaan gurmadka si loo caawiyo dadka aadka ugu nugul iyo weliba dejinta qorshe loogu hortegi karo macluusha Waa sida qaramada midoobay iminkan ay kaga digayso u- una baahan una rabto in wax loogu qabto dhegeystayaal degmada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah deegaanada ee aad sida ba-an uu u saameysay abaarta haatan ka jirta soomaaliya gobolka gedo ayaa soo raacda tan iyo bilowgii sanadkan labada kun waa bilowgii sanadkan laba boqol iyo soddon kun oo qof ayaa ku barakacay dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed gobolka baay ayaa ku sugan yihiin ay ku sugan yihiin tiro ugu badan ee dadka ku- ee la kulmiyaan ama la kulmayaan sugnaan la-aan cunto oo ay aad u daran tani waxay eh, usii dheer heerka nafaqa darada ah oo sarreyso gaar ahaan xeryaha barakacyaasha baydhaba tan iyo bishii maarso xaaladaha shuba- shubanbiyoodka ayaa soo kordhay iyadoo is- eh, isku geyn wadarta ahaan la helay laba kun toddo- laba kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal xaaladood oo ay ku jiraan koob iyo toban dhimasho ah la war- lasoo wariyey tan iyo bishii janaayo ilaa iyo sanadkan labada kun laba iyo labaatanka waxaan halkan u joognaa in aan abaabulno inta suurtagal ah khayraadka iyo in aan isku dabaridno dadaad- eh, dabcan dala- waa dabcan eh, waxay leedahay isku dabarino kaalmaha bini'aadanimada baydhabo waa halka ay dhow- eh, ay markaas dhowaan ay dh- ay dhow- ee dhowaanahan ay soo gaarayaan dad ay kasii aad noloshooda aad u sii adkaanayso xitaa gobolada qaar ay ka imaanayaan in ku dhow kala bar dadka abaaruhu soo bara kasoo bara ama soo barakiciyeen ee ku sugan baydhaba ayuu yidhi mudan cabdiraxmaan abshakuur oo ku sugan xerada a d c waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay labalabaan dadaalkooda oo ay dadka soomaaliyeed taageeraan oo daqiiqadaas saxdan u maraan dhegeysaa sida warbixinta qaramada midoobey uu asaga u gudbinayay mudane cabdilmawla oo sidoo kale asuuna ku sugnaa asigii ku-xigeenkiisa ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya iskudubaha qaramada midoobe ayaa xusay in hay-adda adduunka iyo weliba saaxiibadeeda ay keliya qaban karaan ilaa xad haddii aan la helin kheyraad ba-an ama kheyraad markaasi noloshooda dadka wax kaga bedeli karo ama loo heli karo maalgelinta qorshaha waxqabadka bini'aadanimada ee soomaaliya ee sanadkan kaasoo raadinaysa qiyaastii hal dhibic shan bilyan si loo caawiyo shan dhibic shan milyan oo ka mid ah dadka ugu nugul soomaaliya ayaa weli hooseeya shan iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba laga soo bilaabo labada kun iyo toban waa labaatanka maajo iyadoo ay kheyraadka xidadaha ee aan xadiidka aan lahayn kuwaasoo haddana waddanka loo baahan yahay in lasoo gaarsiiyo waxaan soo awoodnay oo keliya inta u dhexayso bilaha janwari ilaa iyo abriil inaan gaarsiino laba dhibic afar milyan oo ka mid ah dhammaan dadka oo kuwa markaas u baahan gargaarka bini'aadanimada ayuu yidhi iskudubaha arrimaha bini'aadanimada ergeyga gaarka ayaa iskudubaha gargaarka bini'aadanimada waxa ay ku tala jiraan inay dabcan booqasho kala duwan ay ku tagaan dhammaan meelaha dhibaatada ay ka taagan yihiin si markaas loogu gudbo mustaqbalka loona helo in dhibaatadan iyo marxaladan adag wajahaan ama wajahayaan dadka in xaaladooda laga gudbo loona helo siyaabo kala duwan ay ku noolaan karaan waa sida cabdiraxmaan iyo cabdilmawla ay ku wada taliyeen dhegeystayaal star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaasaan kusoo afeeray arrimaha gargaarka biniaadanimada ee qaxootiyada dhegeystayaal oo saaka inala socodsin anigoo ah yuusuf bakad aad ku maadsanta adigana sida qurux badan u dhegeysanayso la socto una qiimaysto una darsto arrimaha qaxootiyada biniaadanimada dhegeystayaal waxaynu obolanaa maalinta barrito hadduu ay bahraale ka noqdo xaaladda guud ee waddanka inta kahor waxaan iga tagaya sidaasi nabadgelyo shukran shakuran dhammaantiin maasnadiin dhegeystayaal warraa iska bedeli mawjada si wararkii barnaamijyadasan ku raafin mar waliba wehelkaada ha noqoto idaacadda star f m